biyo la-aan daran ayaa laga soo sheegayaa deegaan ka tirsan magaalada gaarisa oo ku hoos jirto gumaysiga dowladda kenya dad badan oo ay ku jiraan waayeelo ayaa dhigay isku soo baxa ay kaga cabanayaan biyo la-aanta ka jirta deegaankooda oo ku yaala magaalada gaarisa maamulka ay dowladda kenya ka dhisitay gobolka ayay ku eedeeyeen inay waxba u qabanin qofku markuu uu haraad u dhimo rabana biyo la raadiyo inaan sida u oomanahay biyana aan shuban karin ummadda ruuxda ay biyo shubata ruuxa kale biyo ma shuban karo waa madaa fiiri waa sagaasan jir maamadaa kale fiiri waa boqol jir carruurta yeerka agoomaha fiiri haweenkan fiiri war qofaan biyo cabbin muu noolaan karaa nafta qofka markay daysa waxaa la dhihi booyad dirac war qof dhintay goormee meedkiisa booyad lala soo gaari war ilaahay aan ka cabsanno muddooyinkii dambe waxaa deegaanada ku hoos jiro gumaysiga dowladda kenya n f d kusoo badanayay dadka ka cabanaya biyo la-aanta iyo xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanadaasi